جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka haduwaadle idmo aan idinkugu heynana waxaa ka mida madaxii hore ee kooxda ridara soomaaliya ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad halis ah islamarkaana hoggaanka dagaalka soomaaliya ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa diiday natiijadii shirkii muqdisho amar culusna dul dhigtay kooxda ridara soomaaliya maleeshiyaad hubaysan ayaa maamulka ashahadaladiriirka ee hirshabeelle kala wareegay bariga magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan munaasabad lagu furayey macadka khadiija binti khuweylat ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maamulka islaamiga degmada bu'aale ayaa dowro sharci ah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmadaas munaasabad lagu soo xiriyey dufcadii koowaad xalaqaad diini ah oo muddo sannado ah socday ayaa ka dhacday mid ka mid a deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa sabti labiyo tobanka dulqacad sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan madaxii hore ee kooxda ridara soomaaliya ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad halis ah islamarkaana hoggaanka dagaalka soomaaliya ay la wareegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya shir jaraa'id oo uu magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ku qabtay murtad shariif sheekh axmed oo ah madaxii hore ee kooxda ridada ayuu kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fashilka amni iyo midka siyaasadeed ay dhexmuquuranayso xukuumadda ridada shariif murtad ayaa ugu horeyn walaac xoogan ka muujiyey taqadumka ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta isaga oo qiray in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen goobihii cadowga uu kusoo galay duulaanka ashaadala diriirka ah wuxuu sidoo kale tilmaamay inay wajahayaan xaalad khatar ah hoggaanka dagaalka soomaaliya ka socdana uu sheegay inay la wareegeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab amni in uu yahay mid ay dareemayaan meelay joogaanba khatar maxaa yeelay laba sano ka hor ama sanad ka hor deegaanadii laga xoreeyey al-shabaab ama argagixisada inay dib ugu soo laabteen taasoo runtii abuuraysa walwal iyo walaac oo goobo badan ay dib u qabsadaan ayay keentay ilaa bilihii lasoo dhaafay iyagaa hogaaminayay dagaalka shariif murtad madaxii hore ee kooxda riddada ayaa hoggaankii riddada ku eedeeyey inuu sidoo kale ku fashilmay siyaasadda isaga oo sheegay in madaxda riddada ay ku mashquulsan yihiin sidii ay mar kale weerar ugu qaadi lahaayeen maamulka riddada axmed madoobe waxaan la soconnaa shirkii oo kusoo gabagoobo magaalada muqdisho inuu kusoo dhammaado kambayn iyo in ummaddii lasii kala geeyo iyo in la yidhaho waxaa loo xuubsiibanayaa xisbi weyn marka taasna waxay muujinaysaa aragtigaabnida sidaasoo kale waxaa nasiib darro ah meeshii laysu keeni lahay in maanta haddana lasii fogeeyo qaar ka mid a gobolladii horeba dhibaatooyinka uga dhaceen oo ay ka mid tahay jubbaland waxaan wada ognahay in iskuday inqilaab lagu sameeyey ciidamo loo diray maanta in dib loogu celiyo mataqaanaa maamulka ma jiro maamulaa lasoo dhisayaa runtii aniga waxaan arkaa taas inay tahay riwaayad maxaa yeelay meel aadan gacanta ku haynin aadan tala ku lahayn inaad tiraa maamulaan kasoo dhisaya waa nasiib darro in la magacaawday guddiyo aan heshiis lagu ahayn oo guddi hal xisbi ka socda ah in sharciyo aan waafaqsanayn dastuurka in la sameeyey welina lagu sii socdo hadalkan ka soo yaray murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli kooxda riddada ah iyo maamul goboleedyada ashaadala diriirka ay wajahayaan xaalad qoobgariir ah kadib markii ciidamada mujaahidiintu bilihii lasoo dhaafay ay la wareegayeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan mahadsanid bashiir dowladda silibiyadda ee maraykanka ayaa diiday natiijada shirkii muqdisho amar culusna duldhigtay kooxda ridara soomaaliya sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed gaalada adduunka ayaa bilowday inay kasoo horjeesato go-aanada ay qaadanayaan xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulada ashahadala dirirka ah ee ay isku siyaasada yihiin dowladda saliibyada mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay kasoo horjeedo natiijada kasoo baxday kulan ay muqdisho ku yeesheen madaxda kooxda ridada iyo hogaamiyayaasha maamulada ashahadala dirirka ah wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington qeybteeda qaabilsan arrimaha afrika iyo war qoraal ah oo ay ku faafisay barteeda twitterka waxay ku sheegtay inay aqbali doonin natiijada kasoo baxday shirkii khamiistii lasoo dhaafay kusoo gabagaboobay filla soomaaliya warkaa kasoo baxay dowladda saliibyada mareykanka ayaa lagu cadeeyey in qaab siyaasadeedka xasan garguurte iyo kooxdiisu wax ku wadaan ay tahay waddo qardajeex ah waxaana lagu amray inuu kulamada ka qeybiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ah uu khilaafka kala dhexeeyo kooxda ridada warar soo baxaya ayaa sheegaya in waxa loogu yeero beesha caalamka ay iyana soo saari doonaan war-saxaafadeed ka dhan ah siyaasadda ay ku dhaqmayaan xasan garguurte iyo xamse cabdibarre oo hogaanka u haya kooxda ridada soomaaliya mahadsanid cabdiqani maleeshiyaad hubaysan ayaa maamulka ashaadala dirirka ee hirshabeelle kala wareegay bariga magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abushayba wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay ka ogmeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi kadib markii magaaladaasi ay la wareegeen maleeshiyaad hubaysan maleeshiyaad daacad oo ah nin lagu magacaabo cabdifataax xasan afrax oo loo garan og yahay gaal hoose ayaa si nabadgelyo ah ku qabsaday dhammaan xarumaha maamulka ku yaala bariga magaalada beledweyne sida xarunta lamagalaay iyo saldhigga booliiska sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah gudoomiyihii hore ee kooxda ridada ugu magacoonaa gobolka hiiraan ayaa lagu arkay bartamaha magaalada isagoo wata maleeshiyaad sidoo kalena taageero ka helayo maleeshiyaad kale oo murtadiinta ka tirsan ee magaalada horey usii joogay maleeshiyaadka kale oo daacadda u ah kooxda ridada iyo maamulka isku magacaabay hiirshabeelle ayaa iyana lagu arkayaa bariga magaalada beledweyne cabdifataax gaalhoose ayaa markii uu la wareegay xarunta lamagalaay wuxuu qabtay shir jaraa'id isagoona faahfaahin ka bixiyey ujeedka uu magaalada beledweyne u qabsaday isagoo weerar afkaah ku qaaday maamulka ashaaladirirka ee hirshabeelle waxaan rabaa halkan inaan ku caddeeyo howlgal aan hor kacayay oo ay igu garab taagnaayeen inta badan waxgaradka saraakiisha ciidanka iyo dhammaan ummad weynaha reer hiiraan oo ku saabsan aayaha gobolkan inaan ka hadlo howlgalkaasi waxaan kula wareegnay xarumaha maamulka sida arkaysiinba oo hortiina ka muuqata goobjoogna ay u yihiin reer hiiraan arrintaasi waxay daaran tahay ama ay salka ku haysaa in aayaha gobolkani laga tashto anigu ma ihi nin sheeganayo madaxweyne ama hogaamiye hiiraan laakiin waxaan hor kacayaa kacdood aan rabno inaan ku suurto gelino inaan dowlad hiiraan la dhiso aayaheedana laga taliyo waxaan rabaa noqdo muhiim ah waxaan ahaa guddoomiyihii gobolka hiiraan ee saxiixa hiirshabeelle saxiixaasi reer hiiraan inaan ka raalligeliyan rabaa qodobka goobaad qalad aan galo ahaa toban sano ayaa laga joogaa wax aan dhibaato ahayna ummadda tiriiran kalama aysan kulmin ninkan murtadka ah oo magaalada beledweyne kala wareegay murtadiintii kale ayaa sanadkii labada kun koob iyo tobankii dabayaaqadiisii gobolka hiiraan kusoo hogaamiyey ciidamada xabashada etoobiya iyadoona xukuumaddii shariif murtad ayay ka dhigtay guddoomiyaha gobolka hadda wuxuu xubin ka yahay xisbi mucaarad ah oo uu madax ka yahay madaxweynihii hore ee kooxda ridada cabdifataax xasan afrax ayaa ku goodiyey in gobolka hiiraan uu ka dhisayo maamul goboleed la mid ah maamulada ashaaladirirada ah ee ka jira soomaaliya kuwaasoo mid walba oo ka mid ah uu sheegto dowlad rag cadaalad waayey sidii cawshii kala yac soomaaliya waxay u kala yacday cadaalad darro in cadaaladda la sameeyo in gobolka hiiraan wuu mudan yahay waa beledweyne waa kismaayo waa baydhabo waa garowe waa hargeyse waa muqdisho waddanka soomaaliya halkaas inay beledweyne la fadhiisato ayaan rabaa waxa ujeedkaynu unu yahay in halkaas waaye hadafkeennuna waa halkaas her iyo habeen xaruntoodii aanu joognaa madaxtooyadoodii aanu joognaa gogoshana waa fidsan tahay reer hiiraan oo dhan meel kasta ay joogaan dal iyo dibad arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf culus uu ka dhex jiro madaxda maamulka ashaaladirirka ee isku magacaabay hiirshabeelle
mahadsanid abushayba munaasabad lagu furayay macadka khadiija bintu khuweylat ayaa lagu qabtay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya munaasabadda oo ahayd mid si heer sarah loo soo diyaariyey ujeeddadeeduna ahayd furitaanka machad ayaa lagu qabtay magaalada jilib kaasoo furitaankiisu ay ka soo qayb galeen dadyow kala duwan machadka oo ah khadiija binti quwaylad laguna wax baro haweenka ayaa inta badan waxa uu xarumo ku leeyahay wilaayaadka islaamiga ah munaasabadii furitaanka machadka dadkii kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid macadkan iftitaaxiisa khadiija bintu quwaylid oo maanta halkaa laga furaa gabdhaha daaciyaadka runtii waa khayr weyn oo soo kordhay oo bulshadii ummadda u soo kordhay loona baahnaa waxaa la og yahay adduun iyo aqaraba waxaa lagu liibaano oo liibaantaana faro u ah waa cilmiga weliba gabdhaha in macad gooni loo diyaariyo waa arrin aad u weyn waxaan leenahay runtii gabdhuhu haa faa'iidaysteena jaanis badan baa jira wasaa'il badan baa jira tamkiinaad badan baa jira markii loo firi waagi hore markii wax la baran jiray iyo dee hadda xilliga aan joogno runtii waa shataana maa baynahumaa maanta macallimiintii baa lagu diyaariyey makaankii baa lagu diyaariyey marka waxaa la rabaa runtii inaan ka faa'iidaysanno sheekh cali darwiish waa liga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqay furitaanka machadka khadiija xaruntiisa magaalada jilib waxaan u fadhinaa xaflad furitaan oo ah macadka khadiija bintu quwaylid ee degmadan jilib macadkaanu saa dareemaysaan horeba degmadan wuu oga furnaa wakhtiyuu soo qaatay fatro waxaa ina soo martay marka kala go'a haddana waxaan go'aansannay dib inaan u noolayno macadkii iyadoo aad ogtihiin dee gobolka aan joogno wilaayadan jubbada dhexena degmooyin kale macadkan wuu ka furan yahayo wuuna shaqeeyaa waana macad loogu talagalay muddo afar sano ah waa wakhti kooban inuu shaqeeyo hadduu ilaahay idmo fatrada koowaad fatradan ilaahay idinkii waxaa loogu talagalay muqarar loo dejiyey ciddii ilaahay subxaanahu watacaala u qadaro nasiib u yeelata waxaa la rabaa meesha markay ka qalinjibiyaan oo ka soo baxaan gabar walba inay isku filnaato macalimad inay noqon karto daaci noqon kartaa la raba oo ummadda ilaahay diinkiisa ugu yeeri karta dadka muslimiintana ay waxbari karta qaar ka mid ah haweenkii loo furay macadka ayaa iyagana ka hadlay munaasabadda soona dhoweeyey macadka cusub ee loo furay waxaan ku faraxsannahay macadka daaciyaad noola furay alxamdulilaah waxaana ilaahay ka rajaynaynaa kuwii ku qalinjibiyo oo ku soo guulaysto oo ilaahay ku anfaco adduunye iyo aakhiro ilaahay inuu naga dhigo berina ummadooda wax gaarsiiyo intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa insha allah ilaahayna hanagu sugo hana intii noo soo diyaarisana adduun iyo aakhiro allah ka abaalmariyo kamid ah ardayda kasoo haleysay macadka khadiija binti khuweyraad dhicdaad daaciyaad insha allah waxaan rajaynaynaa inaa ka yoolgaarno waxbarashadeena hadafka higsaneyna wuxuu yahay inaa maalin maalmaha kamid ah aan ka qalinjibino inaa juhdiga nagu bixinayna anagana dadka aan sii gaarsiino dacwada insha allah gabdhaha guryaha fadhiyana waxaa leeyahay soo haleelaan dacwadan machadka khadiijo ayaa waxa uu soo saaraa haween daaciyaad ah kuwaasoo iyagana macalimaad ka noqda goobaha waxbarasho ee gaar ku ah haweenka mahadsanid cusmaan maamulka islaamiga degmada bu-aale ayaa dowro sharci ah u qabtay ganacsada degmadaas sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat waxay ahayd dowro sharci oo socotay muddo afaara maalina taasoo loo soo gabagabeeyey ganacsatada degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe intay socotay dowradan aqoon kararsiga uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ee degmada bu-aale waxay ganacsatada ku qaateen duruus kala duwan oo sharciga sida towxiidka beeca jihaadka iyo duruus kale oo muhiima ganacsatadii dowrada soo dhammaysatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxayna ka warbixiyeen aqoonta ay kororsadeen muddada ay duruustay qaadanayeen iyagoona dhanka kala codsaday in loo soo celceliyo dowraadkan aqoon kororsiga ah alxamdulilah waxaa halkan maanta oo yoomul jumca noogu soo gabagaboobay dowro socotay afar maalmood dowradaasoo loo qabtay ganacsatada degmada bu-aale waxayna ku saabsanayd oo shicaarkeedu ahaa wa axalla allaahu albayca wa xarama alriba duruus fara badan baana ku qaadanay oo culimo fara badan oo kala gedisan jazaahum allahu khayra ay noo jeediyeen towxiidka ugu horeeyo al-ikhlaas walmutaabacatu nebiyi sala allahu caleyhi wasalam ay ku xigtay bayca iyo arkaantiisa baycu salaf oo si gaara isaga farta loogu fiiqay oo insha allahu tacaala si fiican loo tarkiisiyey difaacu nebiyina maxamed sala allahu caleyhi wasalam ayaa ka mid ahaa intaas oo duruus ahaan ku soo qaadannay ilaahay baan uga mahad celinaynaa humma culammadii hawsha iyadaa noo haysayna waan u mahad celinaynaa sidoo kalena waxaan u mahad celinaynaa wilaayadanada muxaafadada bu-aale iyo khaasatan bahda iclaamka iyaguna waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan isla qaadanay awaamiir ka soo baxday muxaafadada ama degmada bu-aale oo ah in magaalada la qurxiyo waxyaabaha magaranaysaa ee dhibka ummadda u keenayo laga nadiifiyo makaanulmusallaha la hagaajiyo dowladda marka si nidaam ah oo wanaagsan oo micnaha tawjihaysan oo dadka muslimiinta anficaysa ay noogu dhammaatay oo waxaan codsanaynaa weli mar walba si raatib ah in dowladaasi loo soo celceliyo waxaa waaye qofka muslimka ah qalbigiisa sidii dhaladii oo kale loo tirtiro la baraarujiyo ganacsataduna waa mixwarkii yacnaha bulshada dhaqaalihii haysay waxyaalo badan baa ka qaldami kara marka maadaama ay sidaa ay tahay waxaan codsanaynaa bil kasta in dowladan loo soo celceliyo aadna looga hadlo waxaana aad iyo aad u jeclaanaynaa in mar walbana loogu soo celceliyo cilmadu waana daba taagan tahay mar walba ganacsiga way fiiriyaan way ogaadaan mar walba wixii qaldan wixii kale dowladda waxaan codsanaa inna loogu soo celceliyo mar walba sidaan oo kalena lasoo tago boorkana looga qaado waad jecelnahay qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilayaadka islaamiga ayaa sidoona kale oga faa'iidaysta dowraadka sharciga ah ay qabanayaan maamulada islaamiga taasoo ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam ugu dambeyntiina munaasabad lagu soo xirayay dufcada koowaad xalaqaad diini ah oo muddo sannada a socday ayaa ka dhacday mid ka mida deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad lagu soo gebagabeynaya xalaqaad diini ah oo muddo sannad ah ka socday deegaanka ceelkooxle ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda xalaqaadkan ayaa ka socday masjidka jaamica ee deegaanka iyo sidoo kale madaarista ceelkooxleh waxaana ka faa'iidaystay dumar iyo sidoo kale dhallinyarada deegaanka waxaana hadda la soo gebagabeeyey dufcadii koowaad ee xalaqaadkan xafladda lagu soo gebagabeynayay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada ugaaska beesha maxamuud hiraab waxgarad nabadoonno iyo ardayda xalaqaadka cilmiga iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha sidoo kalena ahaa macallinkii xalaqaadka cilmiga ah ee muddada sanadka ka socday deegaanka ceelkooxle ayaa ka warbixiyey xalaqaadka diiniga ah iyo sidoo kale duruusta lagu qaatay
waxa weeyaan dugsiga waxbarashada waxaanu u bixinay macallin maxamuud gargaduud oo dadkaanu ay wada yaqaanaan wixii qur-aan hadda magaaladan iyo deegaanadan runtii yaqaana ama dadka bara ama bartaba asiga ay ku abtirsadaan dugsiga wuxuu ka kooban yahay laba dufco ayuu ka kooban yahay waxaa halkaan lagu qaadanayay culuumta shareecada ah iyo luqada carabiga waxbarashada inteeda ugu xooga badan luqada carabiga iyadoo markaa lagu hadlaayo iyadoo qawaaciddeeda ay tahay intaasoo dhanna waa la qaatay sanadkan koowaadna waxaan ugu talagalnay duruusta carabiga inaan xoogga saarno si ay ugu fuudaato ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay fahmaan intaas kadib ardayda ka faa'iidaystay xalqaadkan socday muddada sanadka ah ayaa madasha ku soo bandhigay duruustii ay muddadaasi qaadanayeen iyagoo bulshadii soo xaadirtay u muujiyey inay wax badan ka faa'iideen فنحن أبناؤكم في مدرسة معلم محمود بعل قهلة سعداء بكم ونقول لكم مرحبا بكم بأيدي مفتوحة وقلوب محبولة وصدور مشروحة ونرجو لكم من الله سعي مشكورة وذنوب مغفورة وجهودا مأجورة غير مأسورة majmuucada ummilmu'miniina ummi salama ayaan ku bilaabaynaa waxaan rabnaa inay yidhaahdaan luqada carabigu waa mid sahlan اللغة العربية سهلة si saxa ayay uga jawaabtay majmuucada ummilmu'miniina caa'isha waxaan rabnaa inay yidhaahdaan luqa carabiya ay ku sheegaan caanaha ayaa ka fiican sheexa اللبن أحسن من الشاي si saxa ayay uga jawaabtay majmuucada ummilmu'miniina ummi salama waxaan leenahay waa maxay caafimaadku luqad ahaan caafimaadku luqad ahaan waa jiro la'aan waa macno oo sax ah gabdhaha umulmu'miniina caaisha waxaan leenahay waa maxay caafimaadku cilmi ahaan
caafimaadku cilmi ahaan waa erey macnihiisu yahay daaweynta cudurrada jidhka iyo nafsiga
waayahay majmuucadaas si saxa ayay uga jawaabeen ugu dambayntii ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba ayaa madasha ka jeediyey kelmad uu kula dardaarmayay ardayda dalabatulcilmiga ardada nuuq walba isugu jirta dhammaantood maanta waa soo dhowayhaynaa waana u duceeyaha oo waxaan leeyahay diinka aad barateen mid naafac la allaha idinkaga dhigo waadna farax gelideen waxbarashadiinnii oo qiimo badan baad miiska soo saarteen intii hore u sii socotaa oon gadaal ilaahay u xilnaa allah nagu daraan leenahay dadka dhammaan waxaan markaa si guud haddana u leeyahay qaryada iyo intii maaragta codkeena maqli doonto oo dhan waa in dadka wax la baro aan waxbarashada wadagelinno oo aan cadowga ka reebanno oo haddii alla idankeeda leeyahay labada gacmood aan isugu geyno munaasabadan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayada islaamiga ah ay si dardar leh uga socdaan xalaqaadka diiniga ah ee darbatulcilmiga ay ku baranayaan culuumta kala duwan kuwaasoo bulshada ku dhaqan wilaayada galgaduud ay si weyn uga faa'iidaysanayaan aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisu waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu